جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ee ku dhaawacantay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee dagaal culus ku qaaday xero ciidamada saliibiyiinta kenya ay kaga sugan yihiin gobolka mandheele ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa fashilmay kulan ay yeelan lahaayeen madaxa kooxda ardada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada shabeella diriiryada ah xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada hiiraan ee soo bandhigtay askarta ebiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiida ayaa qiray in ay fashilantay kooxda ardada iyagoona eedeen kulul u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta wilaayada bakool ee heshiis kala dhex dhigtay beelo walaalooha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kuwaas oo xorgoof soo kala dhex gashay qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe jubbada hoose baay iyo gedo ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku beegan tahay afarta bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ee ku dhaawacantay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada shabeellada hoose waxaay qarax la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ku socdaalaya inta udhexeysa degmada janaale iyo deegaanka buufo oo ka wada tirsan wilaayadaasi inta la xaqiijiya waxaa qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo kufaarta afrikaanta ah iyo laba sarkaal oo murtadiin miina baryaal ah sidoo kale waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale dhanka wilaayada banaadir waxaa qarax ay mujaahidiintu la beegsadeen maliishiyaad murtadiin oo ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho ku dhintay laba askari oo murtadiin ah iyadoona uu ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka gudaha dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato waxaa mujaahidiintu gobolka mandheera ay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey waxaana dagaalkaasi inta la xaqiijiyay ay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo kufaarta kenya ah waxaa fashilmay kulan ay lahaayeen madaxa kooxda ardada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ashaara diriiryada ah xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu sii kordhayay khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu baaqday shirkii golaha waxay ugu yeeraan wadatashiga kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay murtad xasan garguurte iyo madaxda maamul goboleedyada shaadala diriirka ah shirkaani ayaa lagu waday in looga hadlo arrimaha doorashooyinka kooxda ridada soomaaliya waxaana shirkaani lagu waday in lagu qabto magaalada kismaayo ee caasimada u ah maamul goboleedka ashaadla diriirka ah ee isugu yeera jubbaland wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid ah maamul goboleedyada ridada ay ka biyo diideen ka qaybgalka shirkaasi sidoo kale murtad axmed madoobe madaxa maamulka ashaadla diriirka ah ee isugu yeera jubbaland ayaa sidoo kale diiday in uu martigeliyo shirkaasi muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usoo baxayay khilaafka xooggan ee u dhexeeya kooxda ridada ee uu hogaamiye murtad xasan garguurte iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadla diriirka ah ee ka dhisan gudaha soomaaliya
aad buu mahadsan walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa wilaayada hiiraan ee soo bandhigtay askarta abiinah oo ka soo baxday safka murtadiinta walaalkeen abuusheba ayaa faahfaahinaya wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa waxay soo bandhigtay askar toobad keenyaal ah kuwaas oo toobada loogu qabtay deegaanka booco oo dhaca webiga jinkiisa ilaa iyo shan askari oo taa'ibiin ah ayaa la soo bandhigay kuwaasoo safka murtadiinta ka soo baxay magacyada askarta taa'ibiinta ayaa waxaa ka mid ahaa cabdulaahi maxamed farax kaasoo tababar ku soo qaatay dalka uganda kana tirsanaa booliis militariga kuwa loogu yeero cabdi cali muumin wuxuu ahaa askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta macuusleyda bardweyne cumar maxamuud moxamed wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka macuusleyda riddada ee laga aasaasay bariga wilaayada hiiraan xasan maxamed cabdulaahi ayaa isna ka tirsanaa macuusleyda murtadiinta ee ku sugan beledweyne maxamed ibraahim cismaan ayaa ahaa murtad ka tirsan macuusleyda ku sugan galbeedka magaalada baladweyne haddaba markii towbada loo qabtay maleeshiyaadkaasi toobadkeenayaasha ah ayaa waxaa idaacadda islaamiga laandulus waraysatay qaar ka mid ah maleeshiyaadka magacayga waxaa la dhahaa cabdulaahi maxmed faarax deeriye waxaan ka yimid magaalada beledweyne waxaan ka raacay ciidamada magaalada beledweyne tababarka waxaan kusoo qaatay uganda ciidamo ugandhes ayaana tababaray tababarkana siinay dhaqaalaha wax bixinaya imaaraadka bixinaya dhaqaalaha boolis military ayaan ka tirsanaay beledweyne waxaa nagala qaadaaday shan boqol aan ahay waana la qaaday ugandana la geeyey diyaarad baana la saaray gobolka hiiraan laga qoray shanta boqol marka wadanka ugandana la geeyey diyaaradan nagula qaaday waana lasoo tababaray tababarka saddex bilood ayaan qaadanay saddexdii bilood markaan soo dhamaysanay magaalada xamar ayaana la keenay marka waxaan uga soo baxay dar ilaahay ayaan uga soo baxay xamar ayaa ina cindiqaasaday ina ka tago oo dar ilaahay uga tago ooba dar ilaahay uga tago caradayda aan maro anuu ku bilaa cabdi cali muumin xareed waxaan ka imid beledweyne waxaa imid walaayada booco joogtaa imid si fiicana lay soo dhowey gacmo qoran lagu soo dhowey waxaan ka soo raacay beledweyne laxana joogay tirishaanta ilaa baadheer agagaarkaasaan joognay sanad iyo bar gulisku orrin aan ku jiro aniga intaas ka dhacdina waa la ogyahay ciidamadii intaas bukiis wixii ka dambeynay magaalada ku oran waana iska burbureenbu waxaan dhihi lahaa wixii walaalayaasha walaalo wixii kabe oo meeshaas ku jiro meeshaas waa ku qatalmeen wixii maanta ka dambeeya haddii wax iga maqlaayeen ama warkii ka saayiin ha kasoo tagaan mum balankaas balan waxaa oo lagu qaldamo naf dhaaxa lahayn ayaaba dib nimanka ahaa inay gotaa udhidaab xaqiiq waa dib gotaa ugu dhidaab waa kaas oo balankaas balan socona ma waa lagu qatalma wixii hadda iga dambeeya maqlaan waaba taa'ibiinta ayaa waxay xilligan si aada ugu soo qulqulayaan dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ayagoo ka faa'iidaysanaya baaqii horey uga soo baxay hoggaanka mujaahidiinta kaasoo ahaa inta ay goorigoor tahay inay allaha u toobadkeenaan oo safka cadowga ay ka soo baxaan mafsanid abushiiba xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa qiray in ay fashilantay kooxda riddada iyagoona eedeyn kulil u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ee faahfaahinaya warkaasi xilli kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo mudase xasan gurguurte ay ku fashilantay duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka waxay xildhibaano ka tirsan kooxda riddada sheegeen inay kooxdooda fashilantay waxay xildhibaanadani eedeyn gaar ah kaa duldhaceen murtase xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha riddada dawaaqiidaani ayaa soo hadal qaaday fashilka ay kala kulmeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyo weeraradii lagu xasuuqay murtase xamse cabdi barre ayay ugu baaqeen inuu xilka iska casilo maadaama xukuumaddiisa ay noqotay mid faashil ah waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko ma haysanaa xukuumad leh kabasity ay ku akhrin karto waxyaabaha caqabadaha dalkan ku soo foodleh ma u malaynayo aniga wasiiro tigtok ku jiro iyo social media in ay dalkan ay wax ka qaban karaan iyo xaaladda uu ku sugan yahay taasne waa fashil aanan hore u jirin waana wax cad shabaabkiina ka dhex faa'iidaysanayo ayagii inuu isku tuuro shabaabna way ku guulaysata arrinkaas waa xaqiiq jirta waay haddii la rabo in horey loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko caawiya jaalisiyaad boqol iyo soddon askari ayaa ku dhimatay coosweyn laba boqol oo ku dhimatay saddex boqol waa laayahay s y l bilaa roos wixii ka dhacay yaa mas-uuliyad qaaday mudan ra-isul wasaare waxaan ku leeyahay ummadda soomaaliyeed you can only you can mar baad qaldi kartaa laakiin mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ma qaadi kartid raiswar waa ku fashilantay arrintan xukuumadda way ku fashilantay daadihiinta dowladnimada markaan waxaan leeyahay madaxweynena waan farayaa xamsena waan farayaa waxaan leeyahay madaxweynaha waa saaxiibka eh waa kaa xishoona eh niyow u tag madaxweynaha waxaad tiradaa war arrinta waa ku fashilmee mudana madaxweyn ummadda soomaaliyeed inta ay ugu kicin
hadalka xildhibaanadan dawaaqiidda ah ayaa imaanaya xilli kooxda riddada soomaaliya ay ku jabtay islamarkaana maleeshiyaadkeedii ay ku baaba'een dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda soomaaliya mahadsanid marwaan wilaayada bakoole ee heshiis kala dhex dhigtay beelo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilayaadkaasi kuwaasoo xurgufsoo kala dhex gashay cabdilkhani maxamed ayaa warkaasi inoo haya munaasabadan oo lagu soo gebagabaynayay kulan ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana heshiis buuxa ay ku dhex dhigtay wilaayada islaamiga ah ee bakool beelaha walaalaha ah ee jiroon iyo hadame kadib markii ay xurguf soo kala dhex gashay ayaa dhowaan ka dhacday deegaan dhaca wilaayadaasi kulanka oo maalmo socday islamarkaana ay mushaarakaynayeen odayaasha ka kala socotay labada beelood ee walaalaha ah golaha dhaqanka wilaayada culimo iyo mas-uuliyiin ayaa laga soo saaray bayaan ay ku mideysnaayeen labada beelood waxaana goobta ka akhriyey malaaq muxiidiin kow may ku mid ahaayeen qodobada abahi in la ilaaliyo deris wanaag lamadan beelood oo muslimiinta ah deris wanaagga la ilaaliyo deris wanaagga may ku mid ah xaquuqdii liskalaha ayaa ku mid ah oo la shalsheegaday biyo ku mid ah daaga ku mid ah wali muslim shal lahay bedi beera ka shal lahay wali hakuri muslim waa ka haya lisla leeyi dabki biyowi daagi ilaahay isku leeway dhulkun ilaahay hoob roob ku sheen walku guure qodobka lamaad oo la ka heli may qaadanay ini uun ogoonsanayn والحدودي او قالك هتي هدي سيس وبيكول رجري تليانيغا iyo kikalaha jarmalka iyo walihaayam gaaladii hadii jiyoyeen to dhow haatoy to dheer haatoy inuu ogoonsanayn meel alla meeli raayid islaamka teeganta islaam muslim ee maamulay iyo xuduudana ka egda allahu akbar
kulanka oo sidoo kale ay kalimaad muhiim ah ka jeediyeen dhammaan indheergaradka goobta ku sugnaa ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad qusaysa heshiiskii halkaasi ka dhacay wayba lana heshiiska oo hadda isan akhriyaasan bayaanka akhriyaayo malaaq muhdiin ee hakubahi shirki usugaa intaasa socday ka walaay ahaan marka unana reer hadaman akhriyan oo malaaq muhdiin lan hal saaray maadaama golihiin oo gabadii oday inhay oo us akhri laaray akhriya odayaalkan si ta'kiidiyeen ee lamaada beelood nabadoonadii ha dhowaayaan haddii unana wilaayatu bakoola alislaamiya waana garabasiinka anna heshiiskaas usugahay dhaqangelintiis iyo tanfiidshay iyo hergelintiis insha allahu tacaala nambar koowa ku anna waana haddana garabasiinka siyaan ilaah idin sheeg allahu akbar allahu akbar midda kale aan hangudub umay bata walaalayaal walyar isdul istaaga faday dadka muslimiinta may balayn adow leeyin adow joona may wahan gaalo adow kale ma lihin markii la qureeba nafti iyo shaydaanka iyo markii la qureeba adowga geeg una ma dagaalka la jarna gaalo muslimiin dhatiyo adowtinimo mataal ilaahay may baniin sheegay in dadka muslimiinta walaale ihin innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta yoolle walaale walaale يشيلاد يولي ولا على هي هدي ولا اللي هدن ولا سجلا سهوا يا سنة ربانية ولا يزالون مختلفين هدي لس خلاص سلوا له إلهي ما يبلي في أصله بين أخويكم شكدنا نندري أو ولاية انسرنتو ولا نقابل لنسي انسرنيو تتكم مجاهدين ته ولا انسرنيين وديجو بهايو شهيد هايو بلانتو قروبك نغدا هايتو يالكو يالجو أغوان نغدا هاي ما يكون مده إسلاح ذات البين قالن ما ينيل دماسن إن دتان ما يوحا أدو نغنو habbadii unu kiridifan un iskirina hasma gaala markaa iidiya umana farahaas geegaasa farahaas ilaahayna qur-aankan hinka sheegay in tamsaskum xasanatun tasuuhum wain tusibkum sayatun yafraxuu biha insha allahu tacaala midnimada ka dadaalnay jazaakum allahu khayran gaalada ila dagaalamoy allah fadligii wilaayada bakool oo allah kaashanaysa ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaadka yaryar ee soo kala dhexgala beelaha muslimiinta ah ee degaa wilaayada kuwaas oo markaa iskhilaafaan lagu kala saaro kitaabka allah iyo sunnada mahsanid cabdulkani qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe jubbada hoose abaay iyo gado ee si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi aan ku horumarna wilaayada jubbada dhexe waa kan walaalkeena cuhmaan axmed dhuubu tan iyo markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ku dhawaaqday xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa si isdabajoog ah u soconaya kulamada lala yeelanayo guud ahaanba bulshada markan kulanka waxaa u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada iyo waxgaradka jubbada dhexe waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen qaabka ay u socoto xamlada duurka nuqabada iyo sidii ay dhankooda ugu qayb qaadan lahaayeen una gaarhsiin lahaayeen ummadda ay hoggaanka u yihiin ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landulus la hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe suldaan shuceeb oo isagana ah xogeyaha nuqabada wilaayada iyo qaar ka mid a waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe haddii aan nahay nuqubada ama salaadiinta jubbada dhexe dhammaan macnaha kulan ayaan mada qaadanay kulankaasoo micnaa looga hadlay waxyaalo badan oo ka mid ah ummadda in la tawjiihiyo masaajidada la camiro jamaacadka salaada la oogo sida oo kale macna muqaadaraadka in micna iyo mankaraadka in la zuuliyo iyo fisqiga waxyaalaha anshaxxumada keenaayo dhammaan micnaa umuurahaas ayaan ka wada hadalnay waxyaalo badan ayaan ku qaadanay macna run ahaantii aad baan ugu liibaanay waan ku aflaxnay arrintaas waan isla qaadannay waan dhaqan gelinaynaa min ahdaafii waxaa ka mid ahaa xamlada tawciya in ummaddii la wacyigeliyo makaarim alakhlaaq lagu wacyigeliyo la tawjiihiyo masaajidii iyo jamaacaadka lagu tawjiihiyo duruusna waa jirtay duruusta waxaa ka mid ahaa alwalaa' walbaraa الحمد لله فهنkaas diimeed ee wanaag iyo khayrkana noo keenay waa qaadanay haddaynu nahay odayaasha dhaqanka wixii walaayada ayna farteen waa inaan qaadanaa waxay aragteen waa aragnay waxaa noo dhiman inaa aniga aan aadno ee golaha inaan aadno tuulituule inaan u istaagno wixii xogna inaan ka qabanno dadka waxaa la rabaa haddii ilaahiis yidhaahdo waddada toosan oo alla asfaray in aan maaragtay aan marno oo dadkina aan u sheegno ilaahayaa mahad leh uma khiyaartii soo abaabushay kulankan iyo dhammaan xamladan xamladan xamlo muddo soo socotay waaye annaguna waan qaadannay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ah halkii ugu horreysay ee laga bilaabay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa uu sii dhammaanaya isbuucii labaad iyadoona markan ay xamladu gaartay deegaanada miiga ah mahadsanid cuthmaan dhanka wilaayada jubbada hoose walaalkeen abu eyman ee faahfaahinaya warbixin ku aadan xamlada dacwiga ah ay ka faa'iidaysanayeen bulshada wilaayadaasi xamladan irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay si weyn weli uga socotaa qaybo badan oo ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana ay jamaame ugu horeysaa sharaa'ixda bulsho ee nasiibka u yeeshay ka faa'iidaysiga xamladan wacyigelinta ah waxa ay wilaayadu kulan gaar ah oo quseeya ololaha dacwiga ee la yeelatay mucalimiinta maadaama door muhiim ah ay ku leeyihiin toosinta bulshada iyo jiheyntooda waxaana arrinkan kaalin muuqda ka geysanaya culamaa udiinka wilaayaadka islaamiga ugu horeen wilaayada ayaa macallimiinta u soo jeedisay talooyin muhiim ah oo ku aadan howsha adag ay bulshada muslimiinta u hayaan marka koowaad macallimiinta wilaayada waxaa laga doonayaa in lagu laasimiyo ardayda waaweyn inay salaadaha ku tukadaan masaajidda macallimiintu si gaar ah ayay ugu ilaalinayaan ilmahaas salaada duhurka iyo casarka waa labada xilli ee waxbarashada qodobka rabaad waxaa laga rabaa in lagu ilaaliyo ardada libaaska sharciga ah qodobka saddexaad macallimiinta waxaa laga rabaa ilaalinta iyo kontaroolada nadaafadda ardada qodobka afaraad waxa weeye xifdinta adawaadka waxbarashada sida masaaxiifta iyo bugaagta qodobka shanaad in laga ilaaliyo ardada wax walba oo caafimaadkooda wax u dhima sida garaaca xaddhaafka ah cuntada kacelinta iyo musqulaha qodobka kale ee lixaad waxa weeye in aan loo ogolaan ardada haysashada iyo lahaanshaha taleefonnada qodobka toddobaad waa in la joogteeyo lana wanaajiyo xiriirka u dhaxeeya macallimiinta iyo waalidka dhankooda culimmada wuxuu sheekh cumar xayaaka lala hadlay macallimiinta isagoona siiyey dardaaranno horta awalan macallinku waa inuu isu diyaariyaa annahu daacin ilallaahi subxaana wa tacaala daaci ilahay dadka ugu yeedhay watay darajada ugu saraysaa taagan tahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin adigu haddaad baraqadii weyse qabgu meesha ku soo gashay duxadii haddii aad tukanayso khamiistii haddaad soomayso isniintii haddaad soomayso libaaskaagu libaaska islaamiga haddii u yahay adoo macallina ardadeenna aan uga qisayna waaqac jir maanta waaqacaan aan ku jirno waa maaqic aad iyo aad cajiib oo taariikhiya kutuba laga qori doono istishaadiya dhexdeena ku jirta inqimaasiya dhexdeena ku jirta maxaan kudhaha qiyaada badan oo dhallinyaro ayna soo mariso haddana ilaahay la kulmaysa qaar ka mid ah macallimiinta ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ee andalus waxayna ka sheekeeyeen kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay iyo doorkooda ku aadan xamlada dacwigaha ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ka macallimiin ahaan xamlada qeybaan ka ahayn wixii nooga aadanna waan qaadannay inaan dhaqan gelinana waa u qaadannay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in lala dagaalamo waxyaabaha munkaraadka ah annaga ka macallimiin ahaan ubadka muslimiinta oo gacanta aan ku hayno inaan arrimahaas aan ku dadbiiqinno oo fulinteeda waxaa waaye aan qayb libaax aan ka qaadanno meel kastana aan ka wacyigelinno hadday masaajidda tahay iyo hadday madaarista tahay in awaamirta walaayada ka soo baxda loo hogaansamaana waa min addiini maxaajir ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum marka wixii ulil amarka uu soo saaray oo shareecada waafaqsan inaan annaga aan ku adeecno waajibay nuga tahay marka insha allahu tacaala arrintaas si waxaan u qaadana dhab ah waana dhaqangelinaynaa halkan kuma eka kamana soo bilaaban kulamada iyo socodsiinta ololaha dacwiga ah ee dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana ka horeeyey muxaadaraad nadawaad iyo kulamo lala yeeshay ganacsatada iyo hormuudkooda aad buu mahadsan walaalkeen abu eman oo kaasii ahaa dhanka wilaayada baay waxaa warbixin ku aadan inoo haya walaalkeen abu xasan waa qayb ka mid a kulamada ay wilaayada islaamiga ee baay la qaadanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islamarkaana looga hadlaya xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada taasoo ka dhaqan gashay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo miyiga wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana ay si wacan kaga faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada waxay wilaayada markan kulamo la qaadatay macallimiinta waxa ka dhiga madaarista qur-aanka kariimka macaahidda maraakista iskuulaadka nidaamiga iyo dhammaan goobaha waxbarashada oo dhan iyadoona kulamada macallimiinta iyo wilaayada dhex maray uu daarnaa ka qaybgalka xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay iyo in macallimiinta ay qaataan doorkooda ku aadan xamladan waxaa macallimiinta lagala hadlay arrimo si gaara u quseeya oo ku aadan iyaga iyo ardayda ay gacanta ku hayaan iyadoona sidoo kale macallimiinta loogu baaqay inay wanaajiyaan xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo waalidiinta ayna ku dadaalaan nadaafadda iyo ka warqabka ardayda ay mas-uulka ka yihiin qaar ka mid a macallimiintii kulanka ka qayb gashay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey kulamada wilaayada ay la qaateen iyo sidoo kale kelimaadkii culummada goobta ay ka jeediyeen iyo waxay culummada kaga hadlayeen kelimaadkaas xamladii aan xajiibni macnaha ka macallimiin ahaan qodobadana loola hadlay may kumid haayahee kow intii aanu ka laazimiino ardayda walbaradaasu madaarista walkubaradaasu intii aanu ka laazimiino salaado oo aan qaadani sidaas lamid ee may kale nanin sheegahayn qodobadan nanin sheegay kumadahaye aliltizaam intii laka laazimiyo ardayda dharka sharciga ah oo la hiridaaw intii laka laazimiyo kuriita ama haaden mase gabruhu haaden dharka la hiridaaw intii aanu ka laazimiino yaa nanin sheegay saas oo kale anuun safaylaan qaadani warkaas may taas lamid ah hana nin sheegahe nadaafadda intii laka dadaalo laku warqabo ardayd iduujo qaabsho nadaafadii intii laku warqabo taasayna maasha allahu safayleen qaadani marka mawaadiicda culammada nagala hadashay waxaa ka mid ahaa kow ashucuur bilmas-uuliya labo aathaar adunuub walmacaasi saddex altawbat asaadiqa marka intaas ayay mawaadicdii marka ku dul wareegayn dhammaan marka mawaadicda waanu fahanay si fiican marka ayuunu qaadan intaas marka aad ay u riyaaqnay wilaayadii wax alla waxay noo soo jeedisay oo maaragteeda in oo xamladii ahaydoo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo shicaarkeeda ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih insha allahu tacaala waan wada qaadanay wax alla wixii oo maaragtay adeegta macalimiin ahaan oo nooga baahan yahay insha allahu tacaala waan aqbalnay maasha allah waay alxamdulilah aadan ugu faa'iidaysanay xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ayaa si wanaagsan kaga hirgashay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo dhulka miyiga ee wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool goobaha aan soo cayinnay kuwaasoo ballan qaaday inay fulinayaan dhammaan qodobada ay ka wada hadleen iyaga iyo wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan ugu dambeyn wilaayada gedo iyo xamlada dacwiga ah waa kan walaalkeen casaam carafaad kulankan ballaaran oo ay la yeelatay wilaayada islaamiga ee gedo bulshada ku dhaqan deegaanka galweyn oo ah deegaan hostaga degmada luuq ayaa looga hadlayay xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada kaas oo ay la yeelatay ugaasyada nabadoonada ganacsatada macallimiinta madaarista qur-aanka macallimiinta iskuullada gaadilayda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka golweyn ayaa si weyn u soo dhoweeyey xamlada ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiinaynaa weydisanaynaa inuu umrada mujaahidiinta u noo xasiiyo dhammaantood insha allahu raxmaan samicnaa waa afaacnaa weeye waan maqalnay waana soo gaartay waana adeecaynaa awaamirtaas waxaa weeye samicnaa waa afaacnaa lacagtaas noo taagan tahay waxaa qof kastoo muslim u sheegaynaa inaysan dacwada culamo ka sheekhaasa ayna ku ahayn laata dacwada ay ku tahay qof kastoo muslima oo diintan xil ka saaran tahay inuu dacwada dadka gaarsiiyo wey inuu wixii xun maartay oo dadka looga diga wey inuu wixii wanaagsan dadka uu sheego wey waxaa weeye qof kasta waajib cayni bay ku tahay walaalayaal insha allah waana soo dhawaynaynaa waan qaadanay waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol ummadana waa gaadsiinaynaa insha allahu raxmaan amiirkanaga abu zubayda xafidahullah ilaahay ku xifdiyo iyo inta ka hoosayso waa la dardaarmaynaa annagana amarka umuradannada ma qaadanayna bilmansha walmakra insha allahu tacaala ilaahay baan ugu adoonsaday sirkeeda alxamdulilah si fiican baan usoo dhaweynaya ilaahay baan ku mahadsan wixii ilaahay naga reebay inaan ka harno wixii ilaahay uu noqonin aan farqaadno alxamdulilah dhowr qodobaana noo sheegay oo dhowrkaas qodobna diyaar baan u nahay wixii aan kari karno inaan ku dadaalno insha allah ilaahay walaayada noo soo guurtay diyaar baan u nahay inaan qaadano wixii aan maqlina inaan usii taagno labaiyo tobanka qodob ee nala faray aan leenahay waa waan ku camalfalayna insha allah wixii aan hadda loo sheegina inaan usii sheegno maxaa yeelay ka caawinaa diyaar u nahay xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada gedo si weyn uga faa'iidaysanayaan warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus oo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu